maanaya dalkan maraykanka aanu ka helayna ayaa sheegaya in madaxweynaha maraykanka joe biden iyo sharci dejiyaashu waxa ay xusayaan maalinta banaanbaxayaal taageersan trump ay weerareen xarunta capital hillka warbixintan waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
biden iyo xubnaha koongareska ee xisbiga dimuqraadiga ayaa socodkooda ku bilaabay howlka stajuuri oo ka mid ah meelaha ay kooxo mudaaharaadayay gudaha u galeen sanad ka hor ayna carqaladeeyeen howlihii ansixinta doorashadii madaxtinimo biden ayaana jeediyey khudbad uu ku soo bandhigay xaqiiqda wixii dhacay maalintaasi madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa u sheegay dadka maraykanka ah in madaxweynihii isaga ka horreeyey ee donald trump uu qaadayo mas-uuliyadda gaar ahaaneed ee weerarkii dhiigu ku daatay ee lixdii janaayo lagu qaaday dhismaha koongareska ee cabitol biden ayaa waxaa weheliyey madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris waxayna hadaljeedintoodu imanaysaa sanad kadib markii koox caraysan oo daacad u ahaa trump ay weerareen dhismaha biden ayaa khudbadiisa ku yidhi sidan
markii ugu horraysay taariikhdeenna keliya madaxweyne kuma guuldarraysan doorasho ee waxa uu isku dayey inuu ka hortago in si nabad ah xukunka lagu kala wareego iyadoo kooxo rabshado wadayaal ahna ay galeen xarunta kabitaal laakiin waa ay guuldarraysteen way fashilmeen innaga oo joogna xusuusta maalintan waa in aan hubinnaa in weerarkan oo kale uusan weligiis weligiis mar kale dhicin biden iyo kaaliyaashiisa sare ayaa ka cagajiidayay inay si toos ah uga hadlaan trump tan iyo markii senatarkan hore madaxtinimada maraykanka uu la wareegay bishii janaayo ee sanadkii tegey iyadoo madaxweynihii hore ee jamhuuriga ahaa uu sii waday faafinta warar aan xaqiiq ahayn oo ku saabsan guuldarradiisii doorashada waxaana kordhay walwalka ay qabaan dimuqraadiyiinta taariikhyahanada iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ahba walaacaasi oo ku aadan mustaqbalka dimuqraadiyadda maraykanka ee jirsatay ku dhowaad laba boqol iyo konton sano trump ayaa joojiyey shir jaraa'id oo uu ku qaban lahaa deegaankiisa maralaga ee gobolka florida kaasi oo qorshuhu ahaa inuu dhaco fiidnimada maanta oo khamiis ah isagoo eedeeyey wax uu ugu yeeray eexda iyo daacaddarrada xubnaha golaha wakiilada ee wada baaritaanka wixii dhacay weerarkii lixdii janaayo iyo weliba warbaahinta tyler bandwich oo ah afhayeenka trump ayaa sheegay inaysan la yaabin in joe biden uu maalinta lixda janaayo ku bixiyo isagaoo isku dayaya siduu hadalka u dhigay inuu kala qaybiyo qarankeenna waxuuna intaa ku daray in qaybsanaantu ay tahay waxa keli ah ee ay garanayaan xisbiga dimuqraadiga ah siduu hadalka u yidhi koongareska sida weyn u kala qaybsan ayaa ku dhow inuu dunida u soo bandhigo xaqiiqda aan laisku waafaqsanayn ee ku aadan weerarkii capital halkii xasaradaasi qaran ay dalka isku soo jiidi lahayd qalalaasaha ay dadku ku dhinteen ee lixdii janaayo ayaa keliya noqday mid u muuqda inuu sii kala fogeeyey sharci dejiyaasha labada xisbi qaar ka mid a xubnaha koongareska ayaa qorsheynaya in daqiiqada aamusnaan ah ay ku xusaan dhacdadaas si ay mudaaharaadayaashu ku galeen xarunta koongareska qaar ayaa maalintan ku bixinaya inay dadka maraykanka ah baraan habka ay u shaqayso dimuqraadiyadda welina qaar kale ayaanba u haysan in dhacdadaasi oo ahayd tii ugu dhimasho badnayd taariikhda maraykanka ee lagu qaado xarunta koongareska ay mudan tahay in gebi ahaanba la xuso
aad ayaad u mahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayey